hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano walafdhabar haweenku iyo iyo hayin dulqad badan
kulan wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha habeenka oo aad ka dhagaysataan warbaahinta isnaag toddobaadkiiba habahan oo kale ayaad inoogu barateen barnaamijka inaan halkan idinkaga soo gudbiyo toddobaadkana barnaamijka waxaan ku eegi doonaa habeenka sameeya iyo kuwa iibiya farshaxanka waxaana igal qaybgali doona qaar ka mid ah habeenka ku takhasusay sameynta farshaxanka iyo kuwa iibiya ee u diyaargaroowa barnaamijka dhirtayaa la shidin dhaca qof kastow shankeed beer dhulka dalkeenna soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna dhirtayaa la shidin dhaca
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah saare cabdixuseen dhanka iyo farsamadan waa injineer saki waa mar kaliyo barnaamijka umuudaha habeenka
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan farshaxanka ayaa ah hiddii dhaqan soo jireen ah kuwaas oo ay sameeyaan habeen badan oo ku dhaqan magaalada jawhar haddaba xabiibo malaq muude iyo xakiimo faarax xareed waxa ay ka mid yihiin habeenka sameeya agabka farshaxanka waxaana wax ka weydiiyey farsamada ay sameeyaan waxaan sameeyaa farsamada dambiilaha haaqimanka dermaha ayaan suubsadaa waa iibsadaa suuqa ayaan geystaa maalinta sabdiga ay tahay aan qaataa inta kalena ayagaan ka shaqeeyaa alxamdulilaah dhibkuma qabno sideena waa ku nabad qabnaa
bal inoogu warbixi waxyaabaha aad ka sameyso dambiilahan iyo dermahan aad sameyso waxaan ka sameeyaa geedaha waaweynka oo laga soo guraa geedaha caw wax la yidhaahaan ka sameeyaa cawdaas ayaa la keenaa wiil baa keeno wiilkaasaan ka ganacsadaa halkii xabo muruq aa la yidhaahaa sideed kunoo shilin aan ka baxsadaa ilaa iyo konton xabo camalaan ka gataa hal bil camal ayaan ku shaqaystaa maashaa allah dhibkuma qabi alxamdulilaah baatigeyga iyo biilkeyga waa ku suubsadaa caruurteydana waa ka siistaa caanahooda haddaa xanuunsadana micnaha waaba iska daayaaba waa gartay ka waran markii aad tiriso cawdii oo aad qaado xabada sideed kun aad ku gado tusaale ahaan markii aad sameynayso dambiisa imasaxab oo kaa gasho
hashi dambiil markaan sameeyo waxaa gasho laba muruq hal dambiil waa gashaa waa midda weyn midda gaaban hal muruq iyo haaf ayaa gasho saas ayaa u samaystaa haaqimankana labada muruq hal xaba haaqin ahaa kasoo baxo halka xaba haaqinna waxaan ku iibsadaa toban kunoo shilin gartay dambiisha marka aad sameyso ma waxaa jira dadkaasi tirsado mise waxaa jiro inaad qaado oo suuqa kusii wareejiso haa tirsiga waa jiraa tirsiga waa jiraa laakiin lacagta aan yasaa aniga hadda maalinta sabdiga ee waaba iska wareegsadaabo waxaan ku soo helaa halka xabo afartan kun maraan ku helaa soddon iyo shan maraan ku helaa soddon soddonna waa layga tirsadaa maalinta sabdiga ay tahay tiris waaybo waa gartay een ka waran muddada aad ku dhex jirto farshaxankan iyo barashadeeda aas-aaska hooyaday ahay jirtay dambiilahaas waaba leegu soo koriyeyba aniga haddaan fiiriyey wax kalooy anfacana waaba gara waayeyba hadda ganacsi kale waa isku fiiriyey galleyda iyo nyaanyada iyo waa isku fiiriyey wax i anfacay farsamadaasaa ka jirto muddada aan ku jiro waa in toban iyo shan sano camal waa ku jiraa intii ka horeysay anaa shaqo kale haysta waa gartay een, sameynta dambiiladan iyo farshaxankan marka aad sameynaysid een, qaababka loo maro qurxintooda waxaa lagu sameeyaa rinji saddex nuuc ah amba baluug eh amba gaduud eh amba jaalle ah ee cagaar ah saddexdaas saddex murug aa loo feerfeeraa ama xaarkaas lagu kala saaraa isaga iyo shi- riishka haakanka laga dhigo saddexdooda saddex nuucaa loo kariyaa waa la dhexgeliyaa cadka iyo gaduudka iyo cagaarka waa laysku dhex daraa
maadaama waxa lagu sameynayo uu yahay musbaar wax caqabado aad kala kulantaan ama dhaawacyo oo idinka soo gaar ma jiraan waa jiraan sakiin aa lagu jaraa qashinay leedahay waa la jaraa maxaarkaas marka barkeed m- gacanta waa kaamudaa sakiinta marka barkeed waa isku saraysaa alxamdulilaahi adiga wax loo barti waayo maahane dhibkeeda waa wadataa dad fiican way qalalaysaa haddou roob dao xataa waa isbedelaysaa bardaranay noqonay waxay rabtaa qorax kulayl iyo qabab waa u baahan tahay cawdaas waa inaa aliseygii ka shaqaysaa oo duhurada markaa duhurka dukuta iska dhigtaa haddana haweenkii waa inaa nalkaas waxaa aaga qabsan kartid aaga qabsataa haddana aroortii waa inaa ka shaqaysaa duhuradii mala taabto way jajabaysaa dhibkeeday wadataa alxamdulilah waa waxaan iska baranay markii aan uwacdo dhanka iyo darimaha aad sameyso ayadana ayaa darimaha macwa loo sameeyaa qaab ka duwan qaababka loo sameeyo dambiisha iyo xaaqiin barmaha ayadana waxay leedahay alwaax dheeray leedahay oo lagu rakabo oo lagu talo aada iyo aada ay uga fooqsan tahay dambiisha darinta culeyskeeda ilaa todoba biri ayadaa la kor fadhinaa Ee, socodkeedana waa yaryahay oo darmo kalaa bedelay ee, waxaa bedelay darmahan oo boosaaso iyo sacuudiga iyo laga keenayo waaweynkaa bedeleen darmaha hadda maba socdaanba maba taabano laakiin dambiilahaas iyo haaqimankaasaan hadda oon ku shaqo leeyahay aniga waa rabnaa anaka haddii dib loo soo celinayo oon ku helayno lacag fiican oo micnaha ku faraxno farshaxankaas oon ku faraxno lacagtaas oo haddaan ka helayno waa rabnaa hadda waa midaan anaka iska haysano ku shaqaysto oo meelahaygaas iska warwareegsada waayo hadda haddii farshaxan lay furaayo oon ka shaqaysanayo lacag lay qoraayo maba diidi lahaynba aniga wax sameynaya haddii la arkaayo sheekooyin noocaas ah inaa goob la hirgeliyo oo farshaxankaas lagu barto diyaar ayaan u nahay siduu dib ugu soo noqday hidaha iyo dhaqanka hadda marka waxaa rabnaa inaa dib dhoo lagu soo celiyo masafada iyo dhiilasha iyo dambiilaha lamalamaaleyda iyo saliga gaagaaban inaa dib loo soo celiyo waa rabi lahayn anaka haddaa la helaayo shaqadaas noocaas ah bismillaahi raxmaani raxiim aniga oo la yidhaaha xakiim faarax xareed kana tirsan dadka oo ganacsatada oo hanti wadaag ka tirsan Ganac- ganacsigaaniitu waxaan bilaabay anigoo caruur ah ee jiro soddon iyo shan sano jiro aan bilaabay waagii siyaad barre la raacdaynayey aan bilaabay ilaa adeesana waa wadaa marka aan bilaabayna shilin aan ka bilaabay hal shilin bes eh oon ukumo dooro ku gaday aan ka bilaabay haddana alxamdulilaahi guryo baan ka dhistay ilaaha ma hadda leh een, il- ilmo baan ka een, ka dhoofistay ilaaha ma hadda leh wax weyn baan ka qabsaday haddana ilaa al'aan af- so- toddobaatan sanaan jiraa al'aanana shaqadii baan haystaa wax igu kaalmeeyo oo igu garab qabtana uma jeedo ma fahamtay alxamdulilaahi dambiilahaygaan falkistaa Ee, alaabaan gadiyaa mooy- mooyaal iyo waxaas jalaqsi laga keena cawaan jalaqsi u dirsadaa wax cawdaasaan sii gadaa waxyaalahaas ayaan ka ganacsadaa alxamdulilah shukr bilcaalamiin heer saraana ka gaaray waa gartay een, tusaale ahaan xaaqiman iyo babis iyo maxay dhahaan dambiilaha halkan iiga muuqda samayntooda muddo intee la eg ayay kugu qaadan Dam- ee, dambiilaha iyo babisyaha marka aan baranaya waxaan dhahay waxaan maba baro kartid sidee wax yeeli doontaa haddana anoo indhaha isku haayo inaan suubiyo oon dadna wax baro macallin noqdo aa, awooddaasaa ilaahay ii siiyey alxamdulilaahi wax badan aan aan dad badanaa wax baray oon wax- een tusaale badan siiyey oo ka wa- iyagana ka faa'iiday anigana waa ka faa'iido dambiil iyo wax kasta baan falkiyaa
waa gartay in dambiilahan iyo babisyadan aad samaynaysid een ma jiraan dadkaasii dhoofsad waa leega sii dhoofsadaa jamla jamlaa leega gataa ayaa ki- ninkii boqol rabo ninkii laba boqol rabo ninkii boqol- konton rabo waa saasaa leega gataa aniga alxamdulilaahi marka hore marka aan suubinayo waxay igu fadhiyaan eh, laba kun iyo shan boqol saddex kun ay igu fadhiyaan aniga afar kun aan ku wareejistaa calaa xabad alaa xabad alaa xabad afar kuna maca alxaaqin maca aldari- maca albabis aan ku wareejiyaa dambiilaha cawga labaatan kun sad- labaatan iyo shan kun sidaasaan aan ku gataa saasaa xaalka waa gartay een maadaama cawda ka sii yaraanaysa meelihii laga heli jiray sidee kugu soo gaartaa inaad heshid cawdaas deegaan noocee ayayna kaaga timaadaa jalaalaqsi beled la yidhaaha cawda iiga timaadaa iyo xaaqimaha iiga yimaadaan babisaha iiga yimaadaan xaggaasaa liiga soo iibiyaa markaasaa laba laba iyo shan laba labo waxa la igu soo helo aa laigu soo iibiyaa saddex qolay igu yimaadaan anigana afar iyo saddex iyo shan baan sii gataa saasa xaalka marka laga soo tago ab- agabkaas yaryar ee aad samayso ma jiraan waxyaabo kaleento oo farshaxanka ah oo aad hibo u leedahay samayntooda
waa jiraan waxaan hibo u leehay wax kastaan qabtaa Ee, waxaan suubiyaa iyo shee- ee, farshaxan oo kalean suubiyaa oo umilisaan ahay umiliso dadweyne ahay dadka aan dhali shan boqol xabo waa ka waa ka badan yihiin intaasoo soomaali ah dad aan umiliso u ahay aan ka dhalinayay farshaxankaasna ilaahay i baray alxamdulilaahi naag khibrad oo hoose oo ilaahay i siistay iyo cilmi alle i siistina calooshay igu jiraan wax ma qoro waxna ma akhriyo laakiin qof oo alxamdulilaahi ana istixaanka haddaan galnay wakhtigii alxamdulilaahi umilisinimada la ii qaadanayay markaan istixaan- intixaanka galnay dadkii oo ka soo baxay jaamacada oo umulsaha karti kusoo wax ku soo qaatay eh, cilmi ku soo qaatay iyo aniga aniga ah, ah, ah, buundo badi waxaan keenay sagaashan iyo shan buundaan keenay ayakana siddeetan iyo shan toddobaatan siddeetan ee keeneen dadkaan isla galnay intixaamada taasna waa khibradaasna waa leehay waxa waa yimideen wax ii soo markaas wax wax- wax igu rarsaday saanoo kale waa jirtaa wax wax ii qabtine aba yaraatee ma jirto maxaad baaqootaad ujeedin lahayd hadda waxaan ujeedi lahaa in wax lii qabto oo alxamdulilah farshaxankaan aan suubinayo howlaha aan haayo inaan lacag la igu siiyo oon ganacsi weyn aan ganacsi u sii hagaag markana habeenka iibiyaha ayaa iiga warmay sida ay ugu shaqaystaan
sahrow bal inoogu warbixi agabka farshaxanka ee aad iibiso xaaqmakaanaan gataa ani.
waa gartay meel baadiyaa ka kaystaa gartay.
waxna anaa suubiyo waa gartay yacni maxay ahayd saddex kunaan kusoo gadaa afar kunaan gatooya kumushiina babiska waa waa gadahaa waa gartay aa saddex kunaan ka bixiyaa afar kunaan gataa kushiinaan ka raadiyaa sida qabadoo camaloo dhilasha laga suubiyaa masafyaha waa ka suubiyaa hooyaalkaana soo gataa babisyahana soo gataa wax waa suubiyaa sida oo caadaha oo dahaarka oo biyaha lagu shubanaayo waxaasaan suubiyaa meehaanana joogaa sida jambaradoo camal nimanaan oo keenaa laalaba kunaa ka raadinaa Mm, saasaa wax u gadanaa Een, babiska xaggoo idinkaga imaadaa ma magaalada dhexdeeda lagu sameeyaa?
jallaqsi aad nooga imaada jallaqsi Waa gartay.
Mm.
jalalaqsi ma gaariyaa lagu soo qaadaa mise dad waxaa jira aad ka dalbataan oo idin soo dhiida gaari baaburaa la raacaa waa gartay waa laga soo gadaa cawda iyo wax laga suubinaa dhan jallaqsi aa laga keenaa intaa ku suubinayna qeyrna iyoga suubsanaan kasoo gadaynaa jallaqsi qeybna intaa ku suub tusaale ahaan gambarkan hadda ii muuqda ma gudaha magaalada lagu sameeyaa mise asina sidaasoo kaleente degmada Yacni- jallaqsi laga waxna degmadaa lagu suubiyaa waxna beled- ee, jalla- waxaa laga keenaa meel oo madax gisiriira Sa- oo noogu yimaadaan kuwana intaa lagu suubiyaa garaska meelaha laga soo gurtaa waa gartay ma halkax bay lacag intee la eg aad ku qaadataan afartan kuna ku qaadanaynaa afarta iyo shanaa gadanaynaa Sa- shantaas kunaa ka raadinaynaa meesha u fadhinaa waa gartay saharo muddo intee la eg aad ku jirtaa ganacsiga farshaxanka adig muddo s- aa, la- waxa waa dhan tahay laba sano waa dhan tahay inta ku dhex jiro ka waran wax caqabado ah ama waxyaabo khasaaro oo aad kala kulantaan farshaxanka ma jira haa sida maxay xaaqamakaan la suubinaa haddii la suubiyo biyaa imaana biyahaasa iska dhexgalaa ayagoo meesha oo jallaqsiga gadan yihiin oo loorasha ku jiraanay biyo iska qaadayin Sa- mar markaas waa jirta oo lacag oo kala kulan haddana wax saas ay ma noogu jiraan meehaan la iska fadhinaaba sa- saagsi u maadaal hadda magagelin faa'iidooyin ku filan inaad nolosha qoyskaada ku maarayso ma ka heshaa ganacsigan maya ma keeli waxaan isku maalaya marmaraan jibaal aadaa aan soo falaa marna inta hadda saan beeraan aga imaada misbixinayso ayaa qashin qashinka inta lagu gadaya haaqamanka iyo waxaan misbixinayaan marba jibaala la aadaa bir waa lasoo firaashaa bir shaqo kalenta layska aadaa saas waay wax faa'iida een marmarna waa ka helnaa oo dabka waa ka shidanaa
ma jiraan dad idin imaado oo idinka sii tirsada oo farshaxankan ama babisyadan haqimadan oo sii iibsada ayagana oo magaalada meel ka baxsan usii qaada waa waa jiraan oo noo imaadoo naga sii gataan madaxdiisiyo camal haa si fiican oo jeclaan lahaa haddii la horumarina waa rabaa haddii la horumarinana hadda waaba iska noolaho waaba iska waxbaa qadiid baashaan ceelmoy waxaan sameeyaa caw cawd waxaan ku gadaay shan kun aan ku gataay mar mar lix kun aan ku gataay muruqiisa wuxuu ii noqdaa shan xabo oo bis eh mar wuxuu ii noqonaa afar xabo hal xabo xaaqanaa kasoo dhexbaxaayo halka xabo xaaqanna wuxuu ii gooyaa lix eh, toban kun waa garta qaabka aad u samaysaan maaragtay babisyadaas iyo maaragtay farshaxanka haaqinka wax may noogu sheegi kartaa haaqinka waxaan u sameeyay qayb waxaa ka dhigay saddex qayb oo waxaa ka dhigay saddex meelaan ka xiraay qaybna waxaan ka dhigay labo meel qayb waxaan gadaa lix kun qaybna waxaan gadaa toban kun ku kala duwan yihiin mid reishi waa midna waxa waa caw waxaa loo sameeyaa waa la kariyaa biska rinjiyaa laga kariyaay kadibna waxaa la dhahaa wantaankoon waxaa la dhahay midka oo lasbubinaayo oo arooseedka kan arooseedkana ana kababa kafeen wantaankaa kasnaay haa wantaankana shan kun hal gaday hooyadee kasoo aslanti ilaa anaka dhan waa nuusoo wada korisi iida halaasta ii sheegtay ifaantiisi si caadi xabad xabaday u gadatahay marmarna waa olkulantaa dadka tirsado sabdiyaa la qaada sabdi oo badan tahay maamaha kale sabdi waxay u duwan tahay sabdi dad fiican ha imaana macaamil fiican ha imaana olkulmey laakiin maalmaha kale suuqa waa wix xiran yaaba waysarey saroola-aan ma jirtee waysarey caawad magaala feeraayo kole gacantii ka jarey kadib sakiinta oo ku fakaniyey oo ku jarayso saas waa wax kaleento dhibaac ma jiro wax faa'iida weynma laga helabo faa'iida yaraa laga helaay laakiin iida ahaanteeda way kaafisaay hooyada farshaxanka nool beeneey nool balaariyo sidii anaka nool maalmeedkeena oo oo qaadano oo dib oo soo noqon hadii dhaqankii hore guudaan dhegaystaan intaasi aynu kusoo afmeeraya barnaamijka umuuraha habeenka oo aan toddobaadkan ugu hadlinay habeenka sameeya agabka farshaxanka iyo sida loo iibiyo intuu socday barnaamijka waxaad la socodsiinaysaa anigoo ah saare cabdixuseen dhankay farsamadana waa injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga waxaa idinka tagayaa sida ay nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dedalkana midna kama hadhano